أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadarooyinkan qiimaha badan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين fadlan ku soo dhowaada fadhigii koowaad alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina wanabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira wabacd walaalayaal caawa oo ah habeen arbaca taariikhduna ay tahay bisha jamaadul uulaa kowdeedii kun afar boqol iyo afartanka oo waafaqsan shanta bisha labaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaynu qaadan doonnaa insha allahu tacaalaa nadwada shicaarkeedu yahay hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi an ittabic millata ibraahiima xaniifa muxaadaradeedii koowaad waxaa marti inoogu ah ashaykhayn alfaadilayn الشيخ الدكتور عثمان معلم محمود والشيخ الوالد محمد عبد ظاهر إلهي سبحانه وتعالى ha حفظiyo cمرigana إلahay سبحاaنه وتaعaaلى ha u dheereeyo في ضاacaته مxaadarada koobaad ee nadwada waxay noqon doontaa إن شhاء الله نqد اللiبراaلية waalcalmaaniya burinta la burinayo libraaliyada iyo calmaaniyada waxaa mushaarakayn doona labada shaykh ashaykh addictor cuhmaan macalin maxamuud ashaykh alwaalid moxamed cabdi daahir marka muxaadarada qaybta koowaad ayaan insha allahu tacaala ku wareejin doonaa ashaykh addictor cuhmaan macalin maxamuud فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا وحو يري سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هلا waa midka soo diray rasuulkiisa hanuun la soo diray iyo diin xaq ah oo khayrkii oo dhan uu ku dhammaystiran yahay waa cilmi naafic ah oo waxtara iyo camal saalixa caddayntiis iyo dadkii lagu irshaadiyo diinteenna ayaa la timid alla marka rasuul buu soo diray oo hanuun iyo diin xaqa uu la soo diray xikmadu marka maxay tahay waa liyudhirahu cala diini kulli inuu alle ka saramariyo diintii islaamka oo uu ka dhigo mid ka qaalib ah adyaantii kaloo dhan gaaladu haba nacaane kurigaas ay necab yihiin in diintu guulaysato waxba diintan u dhibi mayso waa wax alle uu damaano qaaday rasuulkuna wuxuu yidhi sal ly slam sayablugu haada addiinu maa balaga alleylu waannahaar diinkan wuxuu gaari doonaa inta habeen iyo maalin gaaraan macnaha caalamkao dhan buu gaari doonaa wuxuu kaloo sheegay rasuulku sal alla alay wasalama in alla uu dhulka u soo duubay oo markaa u arkay rasuulku sal lla ly slam mashiq iyo maqhribba wuxuuna leeyahay rasuulku sal alla alay slama mulkiga ummaddaydu wuxuu gaari doonaa intaas la ysoo duubay marka axaadiidta mubashiraadka ah ee islaamku inuu aakhiru zamaanka ka guulaysan doono diinaha kale oo dhan ishaaraysa waxaa ka mid a xadiidkii imaam axmed iyo khayrkiisba ay wariyeen oo maaragtay ku saabsanaa khilaafada oo ummaddan in maaragtay ay heli doonto marka ugu horeysa nubuwa waa rasuulkeenni maxamed sal alla alay wasalama oo nicmoo dhan alla uu noogu dhammaystiray oo diinkanna soo gaarsiiyey wanaag fara badan ummadda ay ka heshay oo ummaddii ku dhaqaayay waxyigaa lagu soo dejiyey marka nebinimo yaa horta jiraysa buu yidhi waa midii markaa uu rasuulka nebiga isaga ahaa marka intii alla doono yay joogaysaa kadibna dee rasuulka sal sl alla waa uu oofsaday wuxuu yidhi waxaa ku xigaaya khilaafatun calaa manhaaji nubuwa yani khilaafo ku taagan ariiqadii rasuulka sal sl waa tii khulafaa raashidiin afartii abubakar cumar cuثmaan cali kadib waxay isu bedeli doontaa buu yidhi rasuulka sal ly slam mulki bay isu bedeli doontaa
uma takuunu mulkan caadan kadib waxay isu bedeli doontaa muslimiinta maamulkooda wuxuu isu bedeli doonaa boqortooyo macnaha wax qaniinta sida wax qaniinayo kale laga dhigay macnaha waa xanuun badan tahay dulmi baa maaragtay la socda inkastoo boqortooyadii maaragtay mucaawiya ay raxmadu la socotay sida ahlucilmi ay sheegeen laakiin sida khaalibkaa laga hadlayaa waa boqortooyadii ka dambeeyey maaragtay khilaafadii afarta macnaha caad bay ahayd oo dulmi baa maaragtay la socday fa yakuunu maa shaa allah an takuun waxay jiraysaa waktiga alla ugu talagalay inay jirto uma yarfacuha ilaa shaa allah an yarfacaha kadibna waa uu maaragtay qaadi doona alleh marka uu doono inuu qaado meesha way ka baxaysaa uma takuunu mulkan jabriyan mid kaleo marka jabri ah oo dadka qahra oo kii hore kasii dhib badan yaa imaan doona fa takuunu maa shaa allah an takuuna iyaduna mulkigaas boqortooyadiisu boqortooyadaasu waxay isjiri doontaa inta alla uu doono uma yarfacuha idaa shaa an yarfacaha markaasa alla uu ka qaadaa meeshii marka uu doono inuu ka qaado uma takuunu khilaafatun calaa minhaaji nubuwa haddana waxaa lagu soo khatimi doonaa khilaafo oo dariiqadii rasuulka sal slm ku taagan ma aha midii khawaarijta iyo maarata duruuqdan khaldan maaragtay ee sheeganaya hadda khilaafada uma sakat kadibna waa uu aamusay rasuulka sal alla alay slam xadiid aad cadiim u ah marka axaadiidtaas iyo kayrkeedba iyadoo sharax uu la socdo waxaa ku soo arooriyey asilsila saxiixa sheikh albani raxmat ullaahi calayh oo bishaarooyinkaas axaadiista ku soo aroortay sheegay waxaana ka mid ahaa oo nin ka ilaaway xadiidkii maaragtay sheegaayey in maaragtay la weydiiyey cabdullahi bn camr ibn caas oo la yidhi ma waxaa la furan doonaa qustantiiniya oo muslimiintu ay hor furan doonaan mase ruumiya qustantiiniya waa xaggee waa meeshan istanbul la yidhahda hadda oo boqortooyadii reer roomaan yaa iskhilaaftay oo qaybna ay noqotay galbeed iyo dhinacaas iyo rooma iyo talyaaniga looga talin jiray marka hore mid bay ahayd oo iskhilaaftay qayb baa xagga ku hartay qaybtii xoogga lahaydna bariyay in soo guurtay oo istanbuultaas yaa magaalo madaxdu ahayd magaalo madax u ahayd wakhtiga rasuulka sal l slam meeshaasaa kii xoogga badnaa boqorkooda xoogga badnaa uu joogo marka ma qustantiniya la hor furan doonaa mase ruumiya cabdulaahi baa wuxuu u yeedhay sanduuq maaragta xalqada leh wuxuu ka soo saaray kitaab ku dhex jiray cabdullahi bin camr bin caas wuxuu leeyahay xadiis marka marfuucuu sheegay baynamaa naxnu xawla rasuuli lahi sal ly slm naktubu maraan rasuulka sal slam dhinacihiisa fadhinay hareerihiisa fadhinay oo aan axaadiistii ka qorayno id su'ila rasuulu lahi sal slm rasuulka allah waxaa la weydiiyey ayu lmadiinatayni tuftaxu awala labada magaalo tee la hor furan doonaa horey bay u ogaayeen marka in labadaba la furan doono laakiinse midda la hor furanayo weydiinayaan aqustantiniyata oo ruumiya magaalaha istanbul la yidhaahdo miyaa la hor furan doonaa mise ruumiya la hor furan doonaa markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal ly slm madiinatu heraaqla tuftaxu awala heraaqle magaaladiisii waa midan sokayso istanbulehe yani qustantiniyuu ka wadaa yaa la hor furan doonaa roomaa dambaysa oo gadaal dambe ka imaan doonta xadiidkaa imaam axmed iyo keyrkiis baa wariyey waana xadiis saxiixa marka taasi waxay ku tusinaysaa muslimiinta xaalkoodu inuu hagaagi doono oo ay noqon doonaan dad diinkooda ku toosan oo kitaabkii iyo sunnadii haysta oo ariiqadii rasuulku sal slam iyo saxaabada ku taagan markaas yay mudan yihiin in loo gargaaro waxaa mushkilaa dadkii muslimiinta ahaa inay u maleeyaan inay gargaarkii alle heli doonaan iyo wacdigii alla uu u galay inuu dadka mu'miniinta iyo dadka camalka wanaagsan sameeya istikhlaaf loo samayn doono oo dhulka la makanin doono marar fara badan dadku waxay isu maleeyaan inay iimaankii iyo camalka saalixa laga rabay la yimaadeeno waxay leeyihin oo aawa gargaarka iyo an yastabtiuun wixii waa la dheeraanayaa laakiin ma oga mararka qaarkood waxan ay isu malaynayaan inaanay ku taagnayn yacni xaqiiqadii iimaanka iyo xaqiiqadii camalka saalixaha lagama helin iyagu laakiin waxay isu maleeyaan in iimaan fiicanna ay leeyihiin camalkooduna uu wanaagsan yahay marka waa danni khaati ah waa malo ay ku gefeen marka waajibku waa maxay ha la isi saxo iimaanka ha la hagaajiyo camalkii saalixahana ha la hagaajiyo marka muslimiinta taa laga helo wacdiga ilaahay waa taagay inuu gargaarin doono oo iyaga uu makanin doono iyadoo ay saas u jirto haddana makrigu waa u badan yahay rasuulku sal alla alay slam xaqi uu la yimid dad badan baa dhibsaday oo ka hor yimid waxaa ugu horreeyey mushrikiintii uu rasuulku sal l slam dhexdooda alla uu ka soo saaray reer makaad aad bay ula dirreen wax ay u reebteenna ma jiraan xisaar ku sameeye inay dilaan damce alla ka badbaadiyey meeshii uu u hijroodana waa uga daba tageenoo madiinaahay waa ku cafin waayeen saxaabadii rasuulka sal sl waxaa lagu kallifay inay hijroodaan oo maaragtay dad gaalaha dhulkooda u hijroodaan oy nabadgelye ka raadiyaan sababtoo gaaladii baa kala roon qaarna xoogaa cadaaladii waxbay ku dhaqmaan oo dadku waa soo dhoweeyaan oo dulmiga ma ogola sidii ka jirtay xabashada oo kale qaarna waa maaragtay mujrimiin dhib badan oo cadaawadoodu bannaanka ay taallo waxaasi ku kallifeen yani ummulmuminiin markay ka sheekaynaysay dhulka haba lagu soo dhoweeyo laakiin waxay ku tilmaantay ardul bucadaa inay tahay dadkii fogaa dee dad aan isku diin ahayn de waad necabtahay moogta marka waa balaa kugu kalliftay moogii ma aadan aadeen waxaa ku xigay waa nimankii yahuudda ahaa oo madiino deganaa sidoo kale kirishhtaankii oo iyaguna maaragtay jasiirat alcarab meelaha qaarkood maaragtay ka haystay tan iyo suuriya iyo falastiin iyo meelaha soo gaaraayay ilaa iyo dhinaca sadda meesha turkiya la yidhaahdana maarata mulkigoodu uu joogay aad bay u colaadinayeen maarata muslimiinta oy ula dagaalamayeen nimankii la dhihi jiray faris oo iyagana mulkigooda la zuuliyey qaar badan oo ka mida waxay noqdeen dad cadow ah oo qalbiga ku haya mulkigooda hore iyo amjaadooda iyo sharaftay lahaan jireen iyo ila weynta oo islaamkii maaragta aan si saxa u soo gelin oo makri kula dhex jiray sidaa darteed nimankan shiicada la yidhaahdo iyo raafidada yaa nimankan baatiniyada la yidhaahdaahu iyo wax allo waxay diinkan ka soo horjeeda ay ku dhex dhuuman jireen waxan aad maqlaysaan oo maaragtay la leeyahay adduruus alcalawiyuun magaca kalena waa leeyihin nusayriyiin baa la yidhahda waa kuwa suuriya iyo jooga iyo qayb yaroo turkiya iyo ka mid ayo nimanka ismaaciiliyada la yidhaahdo aga khaanka iyo aad maqashaan waa baatiniyo yay u nisbe sheegtaan raafidaday ka soo askumeen xaggaasay ka soo baxeen marka diintii bay ka soo hor jeedaan ma rumaysna alle iyo rasuul ma rumaysna laakiin waxay isu muujiyaan inay muslimiin yihiin oo muslimiinta aanay khilaafsanayn laakiin diinkii makri bay ku wadaan oo lugooyo fara badan baa maarata lagala kulmay marar fara badan muslimka seeftay la dhex geli jireenoo waa kuwii dhinacaas galbeedka maaragtay muslimiinta morocco iyo meelaha la yidhaahdo jazaa'ir iyo muxuu ahaa tunis iyo masar iyo qabsaday oo ka talin jiray oo muslimka cadaabay kufri cad bay dadka ugu yeeraayeen markaas muddo dheerna haysteen ilahay ummaddii waa ka badbaadiyey mar dambe nuuradiin zinki iyo salaaxdiin ayuubi iyo yaa alla u soo saaray calaa kulli xaal makrigooda ilaahay hadda waa u taagan yahay waa kaasa muslimka waxba uma ogola nabad uma ogola diin sax inay haystaan uma ogola makri iyo balaayo kula dhex jiraan calaa kulli xaal baatiniyadaasu way waa ay jireen Een, waxaa kala soo baxa marka madaahib fara badan baa soo baxdo tiro badan oo laakiin casriyadan dambeeyey waxaa soo baxay madaahib dhinacaas galbeedka ee ka soo dhalatay markii ugu horreysay kadibna muslimka u soo tallowda madaahibta marka waxaa ka mid ah labadan madhab ee hadda cunwaanka muxaadarada caawiya waa waxaan la leeyahay alcilmaaniya dadka qaarna ay ugu dhawaaqaan alcalmaaniya qaarna ay yidhahdaan alcalmaaniya iyo waxaan la yidhahda liberaaliya asalkii xaggaasay marka ka soo bilowdeen laakiin muslimkii yaa loo soo waariday oo ay maarata usoo tallowda oo dhibkeedu waa uuna soo gaaray marka waxaan la leeyahay madaahib mucaasira ama madaahib fikriya mucaasira jaamacadaha islaamka waa lagu dhigaa waa maado la barto marka dadkii muslimiinta waxay u baahan yihiin inay tawciyo helaan oo maaragtay ay wax ka ogaadaan beladan galbeedka ka soo burqanaysa ee la rabo in lagu farad yeelo dadkii muslimiinta ahaa lagu qasbo lagu sandulleeyo waxaa munaasaba inaan ogaano waxaan asalkoodu meesha uu ka yimid iyo xukunka ay leeyihiin shareecadeena waa arrin aad muhiim u ah dadkii in macnaha tawciye laga siiyo oo la baraarujiyo oo maaragtay dhibka ay diinka iyo muslimiintaba ku hayaan la iftiimiyo aad bay muhiim u tahay haddii hala yidhaha ku dheeraan maayo maadaama de laba mawduuc oo waasic ay dhici karto duruus fara badan in laga galo yani inay mudan tahay aan leenahay hal muxaadara lagu soo koobo oo aan isleeyahay saaxadii barkama badan doonto waana ka cudur daaranaynaa soodaaid aan soo daano zaxmay waxbaan la kulannay kolley wax ka kooban baan ka sheegi doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaa marka si fiican loo tasawuro oo si fiican aad u fahamto oo mafhuumka wax uu yahay ay ku caddaadaan yani xukunkiisa inaad fahamto waa kuu sahlaanaysaa radintiisuna waa kuu sahlaanaysaa sababto wuxuu meeshuu kasoo jeedaad ogaanaysaa iyo wax uu khilaafsan yahay ee sharcigan ka mid a haddii aan la yidhaahdo bal anigu waxaan xoogga saari doonaa waxaan la yidhaahdo alcilmaaniya ama alcalmaaniya sheekh maxamedna haddii la yihahdo wuxuu xoogga saari doonaa waxaan la yidhaahdo liberaaliya marka qaybahan taaban doono waxaa ka mid a waa tacriifka horta marka hore in la qeexo waxaan cilmaaniye la yidhaha maxay tahay meeshii ku soo asaasantay oo ka soo ankuntay iyo asbaabtii keentay iyo in ay ka soo horjeedo diinka saxda ah oo aanay meel wada geli karin iyo faafitaankii ay ku faaftay caalamka islaamka iyadoo muslimiintuna wax xaajo aanay u lahayn oo is waxba uga baahnayn oo diin dhammaystiran alla u siiyey iyo yani waxyaabaha calmaaniyada maaragtay tusinaaya ee muslimiinta dhexdooda maaragtay iyo bilaadooda lagu arkay iyo raadka xun ee almaaniyada ay nagu reebtay waxaa kaloo maaragtay aan ku soo khatimi doonaa haddii a la yidhaahdo xukunka ay leedahay cilmaaniyadu yani shareecada islaamku maxay ka qabtaa cilmaaniyada dadka qaar waxaa dhici karta inay u tiiriyaan waxa cilmiga la yidhaahdo laakiin macnaha ay leedahay haddii reer galbeedka loo fiiriyo waa maxay waa faslu diini can isiyaasa waa diinkii oo siyaasadii laga jaro oo aan shaqo ku yeelan ama si rasmia in loo kala gooyo diintii iyo noloshii yani bulshada oo dhan iyadoo la leeyahay cilmi iyo diinu meel ma wada galaan taana been bay ku sheegeen maxaa yeelay cilmiga saxda ahi ka hor imaan maayo diinta saxda ah waa sidii sheekh islam ibn taymiya uu dhihi jiro kitaabka dhan uu ka alifay daru tacaarud alcaqli wاlnaql ilaa dad baa si ay sifaadka alleh u inkiraan ama u taawiiliyaan waxay yidhaahdaan waxaan soo arooray naskan soo arooray ama qur-aan ha noqde ama xadiid ha noqdee caqligii baa khilaafay oo ka hor yimid markaasuu kitaab dhan oo weyn ka qoray oo sagaal mujallada iyo mujallad fa- fahaarisa toban buu noqday oo uu leeyahay wax ka jira ma leh caqligii iyo maaragtay sharcigii baa iska hor imaanaya ilaa naqligu waa shareecadii maogta diintii baa laga wadaa oo is hor ka hor imaanaan wax jira maahan buu leeyahay marka labada marka mid baa qaldan wax diin loo malaynaayo oo aan diin ahayn yaa waxaa la leeyahay caqli buu ka soo horjeedaa ama wax aan caqli ahayn oo ahwaa dadeed ah yaa waxaa la leeyahay waa caqli saxa oo isaguna diinta ka soo horjeeda caqlina saxna maaha waa been waa ahwaa iyo wax maarata isaga riyoodeen ama ku fekereen ama maskaxdooda ku soo dhacday ama naftooda ay jeceshay marka cilmiga saxda iyo diintu isma diidana dadka qaarkoodna waxay yidhahdeen almaaniya ha loo dabdiyo caynka in la kordhigo marka waxay leeyihin waxaa loo nisbeeyaa caalamkii baa loo nisbeeyaa ama adduunya loo nisbeeyaa iyadoo ka soo horjeeda aakhiradii marka cilmaaniyadu calaa kulli xaal maqsuudkeedu waa maxay waa in noloshii bani aadamka lagu taago oo arkaan looga dhigo waxaan diin ahayn ama diinkiibaa qasab lagu fogaynayaa oo lala dirirayaa si muuqataa sidii shiiciyadii oo kale la shiiciyada cilmaaniyada unbay ka mid ahayd laakiin bilxadiid wannaar yay ku maaragtay sugaayeen waxay aaminsan yihiin oo malaayiin dada yay laayeen waa juz cilmaaniyada ka mida laakiin magacaas shiiciyay qaateen haddaa katalina dhaqaalaha iyo wax noocaasoo kalea inay madaahib gaara lahaayeen ama waxaa la leeyahay maya diinkii waan ogolnahay laakiin sidoo kale waxaa la mida oo xaq leh isaguna dee ilxaadkii iyo madaahibtii baallada ahayd kulligii waxbaa kala reebin adduunku waa furan yihin oo dowladaha reer galbeedku saasay marka u badan yihiin marka qofkii diinka ku kooba yacni nitaaq keli ah iyo fardinimo oo yidhaahda diintu shaqo kuma laha bulshadan xukunkeeda inay ku kala baxdo ama wixii maaragtay xukun u baahnaa shareecadii loola noqdo yidhaahda maya shaqo kuma lihin diintanna maaragtay arrimaha bulshada waxba ka qaban mayso mana hagaajin karto waxa uu dadka ugu yeerayaa wax kale maaha waa bulsho diinlaaway ah sida saxda ee xaqaayna waa maxay in noloshii lagu taago oo lagu dhiso cilmigii xaqiiqiga ee saxda ahaa cilmigii shareecada ee dadka gaarsiinayay inay rabbigood bartaan diinkooda gartaan una hogaaminaya dadka liibaan adduun iyo mid aakhiraba taasaa waajib ah laakiin iyagu wax kalay wataan xaggey ka soo bilaabatay marka ama ka soo askuntay baashan cilmaaniyada leeyahay maxayse tahay asbaabta keentay cilmaaniyadu sideedaba waxa ay ka soo bilaabatay orobba yani qarnigii sideed tobanaad iyo kii sagaaliy tobanaad ee miilaadiga ee faranjigu ay leeyihiin wax kalena ma ahayne ka filcelin unbay ahayd kaniisadii oo dadka cadaabi jirtay oo tasallud ku samaysay yay ka falcelinaayeen marka waqti waqtiyada ka mid a xoogaha kaniisadda waxbay u ogolaayeenoo waxay yidhaahdeen bal dadka canshuuraha ha laga soo qaado de kaniisadda wixii heli jirtoo lacagayd ha la siiyo laakiin wixii kale faraha nooga qaato waqtiga waqtiyada ka mid a saasay yidhaahdeen kadib arrintu waa ay sii kululaatay waa la dagaalamay kaniisaddii waa laga adkaaday marka wax maaddo la yidhaahdo yaa booskii diinka la dhigay in haybka la rumeeyo waxba yaraatee makaano ah iyo boos looma reebin diinka marka cilmaaniyadu ay la dirinaysa ma diin sax u ahaa maya diin sax ma ahayn diin faasid uu ahaa oo la taxriifiyo o la bedelay oo nin la yidhaahdo boolis oo yahuudi ahaan jiray oo diintii baan soo galay yidhi uu bedelay nebi ciise calayhi salaam siduu uga tegey si aan ahayn uu ka dhigay kadibna waxaa timid waxaan leeyahay rasmaaliyada oo iyadu kuleh noloshii maarata baniaadamka dhaqaale ahaan saasaan aragnaa suuqii maarata hortaha iyo wax noocaasoo kalea sheegsheega waxayna noqotay wax xoojiya ilxaadkii almaaniga ahaa ee maarata xaaladihii jiray isaga ka horreeyey ka hor yimid marka asbaabta keentay cilmaaniyadu inay yurub ay ka dhacdo waxaa ka mid ahaa duruuftii ay reer yurub ay noolaayeen oo ay ku hoos noolaayeen xukunkii kiniisadda kuwaasoo dadka aada u dulmin jiray addoonsanna jiray tan labaad nimankii kiniisadda ku magacownaa waxay ahaayeen niman aan akhlaaq lahayn oo diinkoodu xun yahay oo dadku ay u jeedaan fuxshiga iyo fasaadka ay ku dhex jiraan oo zinadu ay aada ugu badatay oo intaasoo kays ama qadiyadood oo zinaa lagu arkay kuwii diinka sheeganaya laftoodii oo kala zinaysanayeen kii raahibka ahaa iyo tii raahibadda ahayd ceebtoodii baa bannaanka u soo baxday khuraafaad fara badan yay la yimaadeen oo ay ka mid tahay qofka waxaa la siinayaa yani bitaaqo dembi dhaaf kiisa maaragtay sheegaysa inuu jannada geli doono laakiin waa inuu ictiraaf sameeyaa oo ninkii madaxda ahaa ee diinta ka madaxda ah wuxuu ictiraafo intaasoo dembiyaan galay kada kada kada khalaas waxaa la leeyahay waa lagu dhaaf ko waxaana taa kasii daran ba haddii waxaan tafriidka la leeyahay saddex ilaah baa jirta la leeyahay taasoo macnaha caqligii banaadamkaba uu maaragtay fahmi kari waaye isticaabi kari waaye waxaa la yidhi may caqli ha ku fiirinina waana caqliga uu ka sarreeyaa waana hadda been ay igu dhodhoobeen ee nabiyullaahi ciisa wuxuu la yimid towxiid buu la yimid ambiyada ilahayna kulligood allah keliya hala caabudo la imaan jireen maana aaliyaha la dhodhoobo la sameeyey waa wixii boolis iyo wax lamidu ay keeneen oo majaamic majmac niiqiya mid la yidhaahdo lagu qariray oo dad inta shireen ay macnaha go'aan soo gaareen oo dadka diinkooda ay bedeleen oo dadkii muwaxidiinta ahaa ee nasraaniyadii saxda ahayd raacsanayd diinkii nabilah ciisa uu la yimid raacsanaa la baabiyo lala diro sababka afaraad waa maxay waxay arkeen nimankii kirishtaanka ahaa muslimiintu waxay ku nool yihiin oo cadaalad iyo horumar ah iyo xorriyad sax ah oo maaragtay xaqi waafaqsan markaas waxay ku baraarugeen waaqicoodu inuu aada u liito oo xaalad xun ay ku nool yihiin sababka shanaad waa maxay waa tarafkii iyo nicmadii maaragtay ziyaadada ahayd ee nimanka madaxda ahi ee macnaha kaniisaddii ka madaxda ah ay ku noolaayeen markaas raggii kaniisadda ka hor yimidu ay iyaguna baail baatil ka dul dhiseen yacnii baatilka hore markay ka takhalluseen oo diinkii munxarifka ay ka takhalluseen de wax fiican ma aanay keenin caqligooda unbay iyaguna caabudeen markaasay baatil kale iyo fasaad kale ay keeneen asbaabuhu marka waa ay badan yihiin haddaba cilmaaniyadu diinka saxdaa ma ka soo horjeedaa mase waa dhici kartaa in la helo cilmaaniya sida dadka qaar hadda qaarkood munaasimiin ah oo xarakaad islaamiya sheegta ama axsaab siyaasi islaamiya sheegta ay yidhaahdaan cilmaaniyadu labay kala tahay waxaa la arkaa iyagoo cilmaaniyooyinka qaarkood la socsocdo la saaxiiba oo soo dhawaysanaya markaas wuxuu kulimay cilmaaniyadka qaar waxaa jira cilmaaniya naacima la yidhaahdo way jiracsan tahayoo wax ma dulmiso oo maaragta waa lagu dhex noolaan karaa oo wax saasoo kale yihahda markaasaad mooddaa inay taswiiq u samaynaayaan ay suuqgeyn muslimkii dhexdiisa balaayo ka gadaayaan wax khayr lana de kuma jirto cilmaaniya khayr luma jirto marka diinka saxdaa iyo cilmaaniyadu waa iska soo horjeedaan maxaa yeelay diinka saxdaahu ama alle sideedaba qofna uma idmin inuu sharci dadka u dejiyo oo xalaashii xaaraantii u kala caddeeyo may shareecada unbaa xalaashii xaaraamtii kala caddaysa rasuulkii la soo diray sal ly slam yaana kala caddeeyey kitaabkii sunnadii baa maarata lagu caddeeyey allana isagaa og waxa dadkan anfacaaya isagaa cilmi badan isagaa baatin og waxa dadkan munaasabka u ah alla isagaa og sidaa darteed sharci munaasab ah oo aada u qiimo badan oo adduunyadoodina aada u anfacaaya aakhiradoodina ay ku badbaadayaan yaa alla u jiideeya dadkii cilmaaniyaduna maya sharcigaasay ka soo horjeedaa say marka ay macnaha ku heshiin karaan oo la dhihi karaa maaragtay cilmaaniyadu kama soo horjeedo diinta iyada oo diidaysa in kitaabka alle loo xukuntamo iyada oo xoojinaysa in diinkii laga fogaado iyada oo bannaynaysa shahawaadkii in dadku ay maaragtay dhex galaan ama dhex dabaashaan oo say doonaan shahawaadkooda u gutaan alla wuxuu xukumay oo ku xukumay qof walba oo aan sharciga u hoggaansamin oo aan iltizaamin oo aan aqbalin shareecadii inuu gaal yahay oo uu baadicad ku dhex jiro qofkaas laakiin cilmaaniyadu waxay leedahay war shareecadan ha laga xoroobo waana wax wanaagsan in laga xoroobo oo caqligii banaanka keliya la ictimaado cilmigii adduunyada iyo maaragtay waxyaabaan saynska la yidhahday wax lasoo iktishaafo iyo caqligii maaragtay bani aadamka yaa booska ilaahay noo jooga hadal macnihiisu uu saasoo kale yahay yaan maaragtay afkaba lagu ballaarin marka cilmaaniyadu ahlu fasaadkii bay tamkiiniyaan oo dowladda maaragtay mafaasisheedoo dhan iyo meelaha maaragtay muhimka ay u dhiibaan taas yaana ku filan in maaragtay diintii lala dagaalamo mararka qaarkood laakiin waxay ku gambadaan hadalla la qurqurxiyey oo dadka lagu siraayo cilmaaniyadu caalamka islaamku ay ku faaftay laakiin muslimku wax xaaja uma qabaan bilowgii hore waxay maaragtay ku faaftay indiya oo gumaysigii maarata ingiriiska uu joogi jiray oo muslimkii aad ula diraray xukunka muslimkaa haysan jiray indiya muslimkaa xukumi jiray indiya bakistan iyo bangladeshna kalama goonayn hal wadan bay isku ahaan jireen hulaad weynoo muslimyay ahaayeen makri fara badan yuu u degay marka hore ganacsigii wax noocaasoo kaleuu ku galay sharikad maaragtay la yidhaha sharikad maxay yidhahdaan sharqiya iyo wax noocaasoo kale ah yuu samaystay ilaa uu aakhirkii waddankii la wareegay xukunkiina wuxuu u dhiibay gaaladii buu u dhiibay nimankii mushrikiinta ah nimanka hinduuska la yidhaahdo yuu xukunku u dhiibay hinduus iyo buudiyiin iyo balaayi iyo ku nool nimankaasu tamkiiniyey marka calaa kulli xaal xukunkii sharcigo lagu dhaqmi jiray waa uu ka takhallusay turkiyana sidoo kale makri badan baa loo degay nin mustafa kamaal ataatook la yidhaahdo yaa ka takhallusay shareecadii islaamka oo si cad ula diraray diintii ilaa iyo haddana raadkeedu weli waa taagan yahay turkiya lagama ogola in shareecadii lagu dhaqmo weli isagii baa la qadisaa macalasaf inkastoo xoogaa arrimuhu hadda ay khafiifeenoo macnaha aan lala dirarsanayn marka dadka masaajidka iyo ku dukadaan oo gabadha ay madaxa hadda daboolato xoogaa lalama dirarsanayn intaasay xoogaa faa'iida qabaan laakiinse qaanuunka waddanka ka degsan iyo xukunka iyo tijaahu waa calmaani waa laadiini dhibkaasaa ka jira meesha macalasaf tunis oo kale nimanka faransiiska ahay oo haystay waa ka fogeeyeen diinka masar oo kale dhib weyn baa loo geystay aad baa loogu fardiyey ingiriisku markuu gumaysanaayey cilmaaniyadu uu ku fardiyey kadibna yani xukuumaad fara badan oo isaga soo dambeeyaa jira oo qaarkood ay wulaad ahaayeen xagga cilmaaniyada marka dowladii galbeedka waxaa ka shaqaynaya iyo maaragtay kuwo adnaab u ah oo iyaga jecel kuwo xataa diin sheeganaya oo cilmaaniyada taageerayaa la arkay oo kitaabo waalifaaya sida cali cabdirasaaq oo kale ninkaas marka hore ashari buu ahaa culamada ashar intay shireen yay ka qaadeen asharnimadii ay yidhaahdeen kani ashar ma masali karo waa shaytaan marka uun dhaqanka gaalada yuu isaguna ku taasuray oo wuxuu leeyahay maaragtay xukum islaam wax la yidhaha ma jiraan asbaabta marka in cilmaaniyadu ay dhulka muslimka ku faafto keenay waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ahaa oo aan diinkoodii si fiican u aqoonin sidoo kale waxaa asbaabtii ka mid ahaa dadka muslimiinta ahaa oo ay maaragtay hor socdaan ay hor boodaayaan kuwa suufiyaal ah oo aad u liita diintii ku xun oo caqaa'id faasida ay ka buuxaan oo qaarkood caqiidadii waxdadulwujuud ee ibnu carabi oo kale ay aaminsan yihiin allah iyo dadkaba inaan la kala saarin nin allah iyo dad aan kala saarayno ma shariicu keenaya ma jirto tawxiid saxana ma hayo shareecana ma hayo suufiyadu marka aad bay u qadisaan ninkaas waana nin mulxida isaguna oo ibnu carabi nin gaala buu ahaa waxaa ka horreeyey oo culimmadii wakhtigaa joogay ay ku xukumeen dil nin xallaaj la dhihi jira oo asaguna sidoo kale baatini ahaa oo allaya maaragtay khalqiga kala saari maayo iyo suufiyada marka qaarkood waxaa lagu arkay iyagooba iska aaminsanba waxdatul adyaan wax la yidhaah wardiimaa maxaa u kala saarsaaraysaa dadkan alla abuurtay qof walba suu rabo allah u caabudo waa mararka qaarkood xilmaaniyadaad aan sheegayno kale ay shabahaan ama waaba kaxun yihiinba macalasaf dadkaas markay horboodeen dadka muslimiinta ahaa iyaguna waxay noqotay sabab u nuglaysa dadkii in cilmaaniyada ay ku dhex faafto asbaabtii waxaa ka mid a keentay in maaragtay cilmaaniyada ay ku faafto muslimiinta dhexdooda ku dayashadii lagu dayanaayay yahuudiya nasaara iyo ariiqoodii la raacaayay in la raaci doono ariiqooda ayuu sheegay rasulku sal sl xadiiskii saxiixiinka ku jiray latatabicunna sanana man kaana qablakum waxaad raaci doontaan oo raaci doontaan ariiqyadii dadkii ka horreeyey xadwa alqudati bilqudda iyadoo aan waxba aada uga duwanaantoodii xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh xataa maaragtay haddii ay galaan baashan la yidhaahdo abeeslugaalayda maaqa waxaa u taqaanaan idinkuy godka ay leedahay waa god qalqalloocan hadday galaan xataa waa ka dabagelaysaan maanaa saad ugu dayanaysaan mar kale maaragtay in la raaci doono maaratay nimankaas gaalada ah uu rasulka sal uu sheegay markaasa la weydiiyo la yidhi faris mila faris warum markaasuu yidhi faman oyo kale ahaan lahaayeen iyaguna dadka xadaarada sheeganaya iyo dowladnimada iyo xukunka iyo faris rum bay ahayn marka faris rumna waa lagu dayanayaa yahuudiya nasaare oo hadda diin sheeganayana waa lagu dayanayaa markaasaa dadkii cubaadda ahaa iyo dadkii culammada ahaaba uu dhib soo gaaray oo fasaad fara badan lagu arkay sababtu waa maxay gaalay ku dayanayaan cilmaaniyadii marka taas waa u sahashay dadkii inay macnaha ku dhex faafto alla wuxuu yidhi walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum yahuud iyo nasaara kaa raalli noqon maayaan ilaa aad ka raacdo diinkoodii markaad diinkooda raacdo yaa dhici karta inay kaa raalli noqdaan lakiin zamankan waxaa la arkay xataa haddaa raacdo diinkooda inaanay kaa raalli noqonayn ay leeyihiin ninka nin nacad maaha hadda caddaanka u malaynina maaragtay ama caddaanla-aanta ay sheegayan dadka asmarka la yidhaahdo sideenoo kale iyo ma aha xataa kuwa maaragtay naga cadcad waxay leeyihiin mulawaniin baa la yidhahdaa maya sidanoo kale maaha sidanoo kale uma cadda marka qofka noocaasoo kale isku xuquuq ma noqon karno ma aqbalayno marka diinkiina waa laga tegey hadhowna laguma aqbalin soo nasiib darro maaha anigu waxaan arkay kuwo gaalo ah oo kirishtaan sheeganaya oo maaragtay maraykan iyo dowladii waaweynaana lacnadaaya sababtuna waa maxay waxay arkeen inay xaqiraayaan buugta oo aanay waxba u ogolayn marka calaa kulli xaal horta raalli kaa noqon maayan ilaa inaad diinkooda aad raacdo moogiye laakiin mararka qaarkood munaafiqnimo inay kugula dhaqmaan baa dhacaysa si ay kuu siraan hadal macaan lagu sheego annagoo horumarkiinaan ka shaqaynaynaa maaragtay inaad xor ahaataan baan idinku saacidaynaa laakiin waa wax hadda shuruudo adagu ay la socdaano ninka maaragtay la yidhaahdo boosh waa ninkii maraykan haysan jiray sooma madaxweyne ahaa waabaa waxaa dhacday nin baa ridoobay afghanistaanah afghanistaan u dhashay markaasa qadiyadiisi waxaa laga dhigay qadiyad caalami ah isagii baa la taageeraya dowladdii baa qabatay waa dowladda dad badan ay wax ka sheegaayaan oo alla dowladda istimaalku keenaba waayaba ma garat markaasaa haddana markay xoogaa hadday is yidhaahdeen maarat bal maxkamad yaa la geeyey iyo way xireen yaa caalamkii o dhan wada qayliye boosh shaksi ahaan buu u hadlay markaasu wuxuu yidhi oo sidee sidaa ku samayn karaan annagaama ku saacidno maaratay inay xoroobaan iyo wax noocaasoo kalea oo saacidaadda lagu saacidaayo waxbaa daba yaalla waxaa la rabaa qubxi kastoo iyagu ay wataan inaad aqbasho marka aad marka aad xoolahooda aad qaadato ogow shuruud baa daba taalla aad ha loogu baraarugsanaado asbaabta marka keenta cilmaaniyada dadka muslimiinta ku dhex faafto hadde waa dad fara badan baa dibaddii loo diray waxaa la yidhi gaala wax ka soo bartaan si ay maaragtay xadaaradaas iyo teknolojiyada iyo maarata waxaan sayniskan iyo noogu keenaan oo waddankeenuu horumaro laakiin waxaa dhacday ilaahay markiis kugu horreeyo la dirayba inay noqdeen soo noqdeen iyagoo bedelan kii shiikhaayoo xataa lagu daray oo la yidhi dadka wacdi ma garatay si aanay ugu dhex dhumin dadkan yaaba ugu darnaadaba oo wuxuu qoro maaragtay maaqaan takhliisu libriis من تلخيص حال باريس وكله باريس انه شكينا ونو فاهمنا ومارتي دين حمدودي وحودي وحروا مسلمين wax fiican uga dhig ma la saf koodi weyna sheekha ah asaas la soo noqdo kuwa kale maxaad maalinaysa marka dadkaas ba ka dhib badan iyo maarta la soo noqdeen waxaad hadda ku darsantay maaragtay qaxootinimadan ziyaadada ayaduna meesha ku faaftay iyaguna dadkaasina kulley maaragtay culays fara badan oo dhinacaasa waa uu ka imaanayaa sababtoo ah akhlaaqdii iyo wixii gaaladu jeclaayeen yaa kuwo fara badan iyagoon dareensanayn cabbeenba oy si fiican u dhuuxeen markaasaa iisan munkarba u arag qofku marka daanu diintiisii oqoonin dhaqan gaarana uu ku dhex dhumay maxaa ka imaanaya balaayo kasaad ka filanaysaa moogta marka dadka dibadahaas jooga oo gaaladaas la noolna waxaan ugu naseexaynaynaa inay naftooda maaragtay u baraarugsanaadaan iyo inta maarata xilku ka saaran yahaba haween iyo carruurba oo ay is ilaaliyaan waxna bartaan diinkoodana ku dhaqmaan meeshaasna ka soo aruuraan waxaan ugu naseexaynaynaa inay waxaa ka joogaan oo aanay ka dhigan beledkoodii aanay ka dhigan sababto waa lugooyo waa wax ka soo horjeeda diinkaagi inaad bered ka dhigato oo aad maaragtay jeclaato iyadoo xukunkii gaalada uu kugu socdo waa arrin aad u khatar badan yaan la fudaysanin qof walba waa ku fekero siduu meesha uga soo tegi lahaa intaanu ka soo teginna ha ku dadaalo diinkiisu uu xoojin lahaa uu u baran lahaa uguna camalfali lahaa dadkii mas-uuliyaddu ka saarnaydna uu maaragtay ugu dadaali lahaa waa xil gaaroo saaran yaan la fududaysanin arrintaa qaar fara badan waxay ku marmarsi anigu baasboor baan u doontay maanaa wax kale u doontay marka muslimiintu dee yani cilmaaniyada ma u baahan yihiin may uma baahna sababtoo diinka islaamka waa u dhammaystiran yahay alla wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina waa xajat lwadaac baa la taagan yahay rasuulku sal l sl xajat lwadaac kadib laba bilood iyo wax lamiduhu noolaa kadib u dhintay diinkiina waa laydin dhammaystiray baa alla uu leeyay nicmadaydiina waan idiin dhammaystiray islaamkiina diin ahaan baan idinkaga raali noqday ba alla uu yidhi maxaa naga maqan marka cilmaaniya maxaan ka raadinaynaa iyo liberaaliya iyo raasumaaliya iyo waxaan tirada badanoo magacyada kala duwan leh waxaan uga baahannahay male wuxuu yidhi rasuulku sal alla alay slam taraktukum cala almaxajati albaydaa waxaan idinkaga tegey idinkoo ku sugan dariiqii caddaa waddadii caddayd idinkoo ku sugan baan idinkaga tegey layluhaa ka nahaarihaa habeenkeeda iyo maalinkeedu waa isku mid oo wax walba waa cad yihiin waayo macnuhu laa yasiiqu canhaa ilaa haalik kamana lumo dariiqaa saxda ah ilaa qof halaagsamay moogiyo halaag alla u qoray moogiyo marka islaamku waa diin dhammaystiran oo alla uu raalli nooga noqday xataa gaaladii qaar ka mid ayaa u qiraaya arrinkaas oo leh maaragtay haddii maaragtay nebi moxamed uu xukumi lahaa caalamkan aad baa maaragtay loo guulaysan lahaa bay leeyihin masaakiishiisa oo dhan waa xallis maleed bay leeyihin liibaan baa la gaari lahaa bay leeyihin marka islaamkii way ku dhaqmeen muslimiintu qowl iyo ficilba caalamkana iyagaa marka hoggaamin jira muslimiintu oo bani aadamkii ka badbaadiyey jaahilnimadii iyo khuraafadii iyo dulmiga ay isdulminaayeen oo dadkii ku hanuuniyey inay allah keliya caabudaan oo ay faraha ka qaadaan wixii kale la caabudaayo alle ka soke marka qofka muslimka ahi see yay ku dhacaysaa inuu diinkiisi ka jeesto oo cilmaaniyadii diinlaawayga ahayd oo jaahiliga ahayd uu caqiide ka dhinto iyo ariiq uu ka dhigto taa waxaa sameeya uun qof maaragtay naftiisii khasaaray yaa sameeya un marka cilmaaniyada muslimiintu waxay uga baahan yihiin ma jiraan waxalo wixii loo baahnaa shareecadu waa inoo caddays ama caqiida ha noqdaan ama mucaamalaadka aan u baahnayn ha noqdaane marka yani diinteennu waxay nagu maaragtay waajibisay inaan allah keliya caabudno shirkiga iska ilaalinno qofka muslimka muraaqaba daatiya u yeesho oo uu maaragtay naftiisa ilaalinaayo ikhlaas uu la yimaado wax walba uu samaynaayo allah uu ula jeedo mucaamaladiisu ay hagaagsanaato fadaa'ishii wanaaggii oo dhan uu ku taagnaado xumaantiina uu maaragtay ka fogaado axkaamta shareecaduna waxay hagaajinaysaa oo ay munaasibna u tahay zaman kasta iyo makaan kasta xuquuqdii dadku ay u baahnaayeen oo dhan shareecaduna waa ay kafaalo qaatay oo xaq ka maqan dadkii muslimiinta ahaa oo shareecadu aanay sheegin ma jiro marka wax alle wixii loo baahnaa ama qalbi ha ahaadaan wax ku jira ha noqdaan ama wax muuqda ha ahaadaan ee camal loo baahan yahay kulli shareecaduna waa inoo caddays istustuska waa xaaraan xasadku waa xaaraan munaafiqnimadu waa xaaraan kibirku waa xaaraan dadka muslimiinta ah in maradii loo xumeeyo waa xaaraan beentu waa xaaraan hafyadu waa xaaraan iyo isku maaragtay been abuurashadu xaantu waa xaaraan isku diradiruhu waa xaaraan shahaadatu zuurku waa xaaraan in maaragtay kish la sameeyo khiyaano la sameeyo oo maalan caanihii la gadaayo wax lagu daro ama maaragtay wixii la samaynaayey daahirkooda waxaana in dadki loo muujiyo waa xaaraan dadkii muxsanaadka ahaa iyo gaarahaan gabdhihii wa wanaagsanaa in la qadfaahe waa xaaraan nafti qofki naftiisa uu dulmiya waa xaaraan dad kale inuu dulmiya waa xaaraan dadkii inaan loo naxariisanin waa xaaraan oo maaragtay khildo iyo lagula dhaqmo xayawaanka inaan loo naxariisanin waa xaaraan dadkii in maaragtay xaqoodii la duudsiyaa waa xaaraan ballanbaxyadu waa xaaraan sifaatkii xumaayo dhan shareecadu waa inaga reebta waxaana lagu waajibiyey allah keliya inaan ka cabsanno oo aan maarata isaga aan u hoggaansanno cilmaaniyadu waxaas ma yahaysa maya wax shaqaa kuma laha walaa diinkoodii baasidka ah waxaas wax shaqaa kuma laha marka jaraa'imtii aad bay ugu badan tahay caalamkii diinka iyo kala saarayay maaragtay adduunyada oo waxaa dhacda in munkaraadka ka yimaada iyo dhibaatada ama jaraa'imta ka timaada diin la'aanta ay nimanka ku kallifto balaayiin balaayiin aan xisaab lahayn oo dollar sidii raadkeeda loo maarata khafiifin lahaa yay ku qasabtaa yay ku keentaa baynamaa dadku markay akhlaaq wanaagsan ay leeyihiin oo aanay zinadii ku dhacaynin oo aanay khamriga habaynin oo aanay muqadaraadkii aanay isticmaalaynin arrimahaas ay u baaqanayaan oo balaayiinta doolar aanay ku baxaynin marka adduunyada lafteedii cilmaanidu waa inaga fasaahadisay haddii la rabo dadka muslimiinta in lagu fardiyana ogow yani waxaanay ka bixi karin baa u imaanaya iyagu lacag bayba haystaanba waxaa dhici karta inay aasaarteedi iyo raadkeedi wax yar iska khafiifiyaan laakiin balka waran adigu haddii adoon lacag haysanin wax noocaasoo kaleana maaragtay lagugu jarribo waa nasiib darro marka waxaan uga baahannahay ma jiraan akhlaaq xumada iyo diin xumada meesha ku faaftay oo iyaga laftooda dhib fara badan u keentay bal wixii iyaga baabi'iyey ee haddana maxay rabaan inay soo waaridaanoo caalamkii kalena ay ku dhaqaan waa lugooyo iyo khasaaro marka lugooyo iyo khasaaro bay ka shaqeeyaan marka muslimku maxay uga baahan yihin cilmaaniyo waxay uga baahan yihin male cilmaaniyo islaamkayuu ka soo horjeedaa maaragtay meel kasta ka higashana wax aan dhurdarsi ahayn lagama helo iyo fawda iyo is-ixtiraam daro iyo akhlaaq xumo dadkii lagu beero caasi waalidaynimo maaragtay laga dhigo wax wanaagsan oo ilmihii iyo waalidkood la isku diro waxaasun baa laga dhexlaa sidoo kale qofka muslimka ahi mayay u bannaantah inuu ka shakiyo in maarata islaamkii uu sax yahay cilmaaniyadu waxay ku leedahay islaamkaadu sax maaha ama cala aqal waxay ku leedahay maya wax la hubo maaha ogow marka shakiguna waa gaalnimo iyaga marka haddii cilmaaniye ay doorteen oo hadday diin faasid ay ka soo tageen annagu diin saxaan haysannaa maxaan uga baahnaa cilmaaniyadooda marnaba uma baahna marka caqiidadeenu waa caqiida cad dhinacii cibaadada nebinimadii la sugaayey waxa lagu wixii ku saabsanaa maaragtay shareecadii diinteennu waa diin waadixa oo xaqaa'iq ku dhisan allah waa waaxid waxna ma dhalin isaga lama dhalin wax lamidana ma jiraan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kuufuwan axad nebi ciisena wuxuu ahaa addoon alle u nimankii kirishtaankaana waxay yidhahdeen maya saas maaha arrintu waa alle yidhaahdeen ama waa ina alle allah dhala bay ku leeyihin nebi ciisena waxaa loogayn uu allah caabudi jiray marka uu gadaal dambe soo degtana ilaa hadda samaduu jiraaye wax aan islaamka ahayn ma aqbali doono marka waxaan uga baahna anagu cilmaaniyada ma jirto oo islaamku mara dadka uma kala qaybiyo yani rijaal diin iyo rijaal dunyaa iyo maaragtay dad shareecadii ayagu dejiye iyo maaragtay dad la dulmiyo la duudsiyo iyo dadka saas uma qaybiyo islaamka saas uma qaybiyo cilmigana waa uu ixtiraamaa islaamku qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna cilmigii shareecada yaana ugu horeeya dadkina looma diidanaa inay adduunyadoodii hormaraan oo ay sanaaco fiican ay samaystaan looma diidana laakiin waxaa loo diidan yahay diin xumadiyaa loo diidan yahay iyo in gaaladii lagu daydo waxaan u malaynaa wakti dheer baan qaatay waxaa noo dhimanaa madaahirta iyo aahaarta bilaadda muslimiinta ay ku reebto baashani waxay kharibtay xukunkiibay kharibtay tacliimtiibay kharibtay haweenkiibay kharibtay marka si aanan maaragtay ugu dheeraanin waxaa ila fiican inaan galno xukunkii cilmaaniyada cilmaaniyada ahlucilmigu ay ka hadleen meeshan waxaan idinku akhrin doonaa haddii la yidhaahdo qaraar ka soo baxay majmacu fiqhi islaami majmacu fiqhi islami haddaad maqashaan waa majmac ka tirsan munadamat almuctamar islamiga ee la dhihi jira haddana tacaawun islaami la yidhaahdo waa meel ay gole ay isugu yimaadaan muslimiinta oo dhan caalamka ka jira oo dowladahooda masalaya diin ahaan kuu masalaya marka wixii fiqhi iyo ku saabsan yaa maarata muslimiintu u xil saarteen nimankaasi qaraar bay soo saareen marka majlis alfiqh alislaami majlis majmac alfiqh alislaami qaraar buu soo saaray shiray ku qabsadeen baxrayn sanadku markuu ahaa kii ilaa soddonkii shiray ku qabsadeen bisha rajab oo waafaqsan afar tobankii ilaa sagaal tobankii novembar sagaashan sideedii marka ay rabaan inay qaraar gaaraan ama go-aan ay gaaraan dadka iyaga ka tirsanaa ee waxyaqaanay bay yidhaahdaan soo baara arrintan markaas waxbaa la soo qoraa oo la keenaa oo kadib baa wix la akhriyaaoo kadib baa go-aan la gaaraa waxay leeyihiin markii aan akhrinay abxaastii noo timid ee ka hadlaysay cilmaaniyada kadibna arrimahaa la niqaashay waxaa indhihii macnaa u jeesteen in arrinkaas uu aada u khatar badan yahay oo ummadda islaamka uu khatar badan uu ku hayo qaraarkanna waa ay soo saareen muxuu yahay qaraarku awalan yani kow cilmaaniyadii waa diintii iyo noloshii oo la kala saaro cilmaaniyadaasuna waa raddu ficlisan haddaad soo sheegaynay ka dhashay iyo falcelin tasarufaadkii xuxumaa ee ay kaniisaddu ay samayn jirtay aaniyan tan labaad waxay leeyihiin cilmaaniyadu waxay ku faaftay bilaadda muslimiinta waxaana faafiyey ku leeyihiin isticmaarkii baa faafiyey iyo kuwii isaga u kaalmaynaayay iyo niman mustashriqiin la yidhaahdo markaasay waxay noo keentay bay ku leeyihin daan muslimiinnahay in ummadda muslimku ay kala googo'do caqiidadii saxda ahaydna shaki la geliyo taariikhdii ummaddeednana maaragtay la fool xumeeyo lana moodsiiyo dadkan hadda jooga in caqliga iyo nusuusta sharciga ay iska hor imaanayaan waxayna ku dadaaleen yani isticmaarkii in yani nidaamyadii wadciga ah ee banaadamku ay dejisteen booskii shareecada la dhigo diinla-aanna dadka loogu yeero iyo in akhlaaqda laga tago aalian waxay yidhaahdeen waxaa cilmaaniyadii ka dhashay badana afkaartii wax duminaysay ee muslimiinta soo weerartay iyadoo magacyo kala duduwan leh waxaan cunsuriyada la yidhaahdo abartadi wax la dhihi jiray waa un maaragtay cunsur mucayana loo tacasubo dadkii kalena lala collaytamo waa wax yahuuddii qaar ay ku dhaqmaan koonfur africa iyo looga dhaqmi jiro o shuyuuciyadii iyadaa noo keentay bay ku leeyihin cilmaaniyada keentay suyuuniyada lafteeda ayagaa ayadaa keentay bay leeyihin maasuuniyada ayagaa keentay waxyaaba kalena iyadaa keentay marka kaydkii iyo wixii hantiyahay ummaddu ay lahayd waxaa ku dhacay baaba' baa ku dhacay leeyihin dhaqaalihii muslimiintuna waa u baaba'ay cilmaaniyadu waxay kale ka qayb qaadatay in dhulkii muslimiinta qaar ka mid ah gaaladu ay qabsato sida falastiin iyo qudus ka dhacday oo kale wax khayra oo ay ummaddii usoo jiidana cilmaaniyadu ma laha yaa hadlaayo oo hadalka wata waa dad maaragtay fuqahaa ah oo caalamka islaamka matalaya ma aha urur gaara ma aha xisbi gaara ma aha maqarkooda weyn ama headquarters ay u yaqaanaan dadka maaragtay ingiriiska ku hadlaa waa jidda shirkooda ugu dambeeya hadda madiinay ku qabsadeen mar dhowr bilood laga joogo waxay leeyihiin cilmaaniyadu waa nidaam maaragtay la dejisto dad ay dejisteen oo ku taagan ilxaad islaamkiina ka soo horjeedaa jumlatan wa tafsiila si duuduub ah iyo si tafaariikhaba way ka soo horjeedaa bay leeyihin islaamka waxa cilmaaniyada la yidhaahdo oo waxay la jaal tahay sahyuunida caalamiga wax la yidhaahdo iyo dacwaadkan ibaaxiga ah ee maaragtay wax walba waa xalaal leh marka cilmaaniyadu waa madhab ilxaad saasay yidhaahdeen oo diin la'aana oo allah iyo rasuul iyo mu'miniinba ay diidan yihiin tan shanaad islaamku waa diin iyo dowlad waana ariiq maaragtay lagu dhaqmo oo noloshii maaragtay lagu dhaqo isagaana saalix u ah zaman kasta iyo makaan kasta islaamkuna ma ogola in diintii nolosha laga saaro ee wuxuu waajibinayaa in axkaamtao dhan diintii laga qaato noloshii camaliga ahaydna maaragtay la huwiyo sibqadii islaamka ama siyaasadd ha noqoto ama dhaqaala ha noqoto ama bulsho ha noqoto ama tarbiya ha noqoto ama iclaamka wax la yidhaahdo ha noqotee wasaarat iclaam baa lagu leeya warfaafinta bay dhahaan somaaliga waa warfaafinta o mediamdhaa marka af ingiriiska waaya haddaba marka markay intaas sheegeen waxay yidhaahdeen majmuucu waxa uu dardaarmaya arrimaha soo socda calaa wulaati amri lmuslimiina sadu asaaliib almaaniya can almuslimiin wa can bilaadihim dadka muslimiinta madaxda u ah waxaa waajib ku ah in yani asaaliibta isticmaalaan almaaniyadu muslimiinta laga xijaabo oo lagala diriro oo laga celiyo lalana yimaado wax kasta oo ka ilaalin kara muslimiinta ba waxay leeyihiin culummadii waxaa waajib ku ah inay juhdi dacwiya ay bixiyaan sida calmaaniyada loo muujin lahaa oo dadka loogu iftiinin lahaa loogana digi lahaa jiim waxay yidhaahdeen waa in la dejiyaa khuto tarbawi ah oo mid ah teeda kale waa in lagu dadaalaa risaaladii masjidka waa in lagu dadaalaa khudbooyinka dadka loo akhrinayo wacdiga la wacdinaayo iyo hanuuninta la hanuuninaayo dadka arrimahaas ka shaqeeyana waa in wax la baraa bay leeyihin say u noqdaan dad ummadii anfici kara shubahaadka lagu soo aroorinayana ka jawaabi kara sidoo kale waa in la ilaaliyaa bay leeyihin maqaasidii shareecada nimanka warkoodu meeshaas ku dhamaado majmuc alfiqh alislaami qaraarkaasay soo saareen waxaad ka raadsan kartaa masdarkii waan mar kalean sheegi doona haddii ala yidhaahdo hadda waxaad moodaa iima soo bixin laakiin iyagu mawqic bay leeyihin majmuc alfiqh islami haddaad qorto mawqicooda waad waad helaysaa oo alcilmaaniya aad ka qorto biidni illah waad helaysaa qaraarkan ku saabsan cilmaaniyada waaya marka nimanka aan ka tagno sacuudiga waa wadan islaamka ku dhaqma oo shareecada ku dadaala oo tawxiidka ku dadaala culummayay leeyihin iftoota oo allajna daa'ima la yidhaaho fatwo ayay leeyihiin fatwada lambarkeedu waa sideed toban kun saddex boqol sagaashan iyo lix waxay leeyihiin wax lagu magacaabo cilmaaniya oo macnaheedu uu yahay in dadki loogu yeero inay diinkii iyo dowladdii kala saaraan oo diinkii looga kaaftoomo wixii cibaadada shakhsiga ku saabsan keliya wixii kalena faraha laga qaado mucaamalaadka iyo wixii kaleo dhanba lana ictiraafo wax la yidhahdo xuriya diiniya waxaan u malaynaa waa liberaaliyadu muna shiikha nooga sheekayn doona haddii la yidhaahdo waxay ku leeyihiin nimankaas cilmaaniyada ah qofkii raba inuu islaamka qaato ha iska qaato qofkii raba inuu ridoobo ha iska ridoobo wuxuu rabaa ha raaco dacwada noocaasoo kale oo cilmaaniyada ahi waa dacwo faajira kaafira saasay yidhahdaan culamadu waa dacwo faajir ah oo fisqigoodu aad u badan yahay gaalana ah waa dacwo gaalo ah yajibu taxdiiru minha ay waajib tahay in laga digo wa kashfu zayfiha macnaha beenteedana macnaha in la kashfiyo wa bayaanu khatariha khatarteedana la caddeeyo ilaa aakhiri kalaamihim waxaa lajnada madax ka ahaa markaa sheekh ibnu baas waxaa naa'ib ka ahaa sheekh cabdilcasiis aal sheekh muftiga hadda jooga waxaa cudwi ka ahaa cabdullah al wadayaan waxaa cudwi ka ahaa sheekh saalax alfawsaan waxaa cudwi ka ahaa bakar abu zayd waxaa kaloo masaladan ka hadlay shiikh ashar shiikh alashar shiikh la dhihi jiro maxamed alkhadr xuseen la dhihi jira maqaal uu leeyahay oo uu ku magacaabay dalaalatu fasli diini can siyaasa ayuu qoray wuxuu ku leeyahay in diinkii siyaasaddii laga bixiyaahi waa burburin la burburinaayo xaqaa'iqdii diinka badankeed muslimiintuna wax noocaas oo kalea ma la iman karaan ilaa inay islaamka ka tagaan moogiin ilaa iyo maarata aakhiri kalaami sheekh cabdilcasiis bin baas isaguna arrinta noocaasoo kale la weydiiyey wuxuu leeyahay diinku waa caam masjidka iyo guriga iyo dukaanka iyo safar iyo joogid iyo wax maaragtay gaadiid ku saabsan iyo kullu shay diintu waa ay ka hadashaa yaa ayuha aladiina aamanu dkhuluu fi silmi kaafatan baa lagu yiri yani islaamkii baa laga wadaa asilmi maxaa laga wadaa islaamka soo wada gala hadhihin qaarna waa qaadanaya islaamkii qaarna waa ka tegaya xor ma ahid addoon baa tahay waana islaamka sidiisa u qaadataa wuxuu leeyahay marka shiikhu islaamku ama qofka maarata muslimka ahi waxaa waajib ku ah inuu allah ka cabsado oo wejigiisa alla u hogaamiyo masjidka keliya maaha waa masjidkii gurigii ahalkiisa duyuuftiisii jiiraankiisii suuqiisii meeshu wax ku iibinayo maarata ka iibsanaayo waa inuu maaratay ribada iska ilaaliyaa waa inuu beenta iska ilaaliyaa waa inuu khiyaana iska ilaaliyaa diinku marka waa caam buu leeyahay diinku meel kasta waa uu kula socdaa marka diinku waa in la iltisaamaa buu leeyahay marka haddii la yidhaha diinku masjidka yuu ku kooban yahay waa kuwan lunsanee cilmaaniyada ah oo dadka ilxaadka ugu yeeraaya wax ay qabaan waa marka diinku waa in la iltisaamaa buu leeyahay lagu toosnaadaa muslimku diinka waa uu iltisaamaa buu leeyahay amarka alle yuu ku toosan yahay oo uu ku taagan yahay faraa'iddii waajibaadku buu gudanayaa wix laga xaramay buu ka joogayaa xuduuddii buu maarata ag istaagayaa sheekh albaanina wuxuu markaa isaguna ka hadlay cilmaaniyadu inay maaragtay diin la-aan tahay wuxuuna aad maarata wuxuuga sheegay ninkii mustafa kamaal baasha atatook la dhihi jiray ee cilmaaniyada iyo laadiiniyada muslimka soo dhexgelshay shariicada islaamkiina maarata ka hor yimid marka wuxuu leeyahay shiikhu fataawayaa soo baxday waagaas ninkaas markuu waxaa sameeyey ninka atatook la leeyahay inuu gaal yahay caddaynaysa waana xaq buu leeyahay in gaalnimo lagu xukumo sababtoo diinka islaamka yuu bedelay xataa cala axwaal shakhsiya waxa la yidhaahdo wax maaragtay nikaaxa iyo talaaqa iyo arrimaha maaragtay qoyska ku saabsan lafteeda uu ka takhallusay buu leeyahay oo lidakari mislu xadil unsayeen oo kale mar weysnin bayuu leeyahay kuwa badan subxana wayaan waa yimaadeen sheekh marka fatwadiisa intaasaan ka soo qaadanaynaa sheekh ibnu cuthaymiin marka isaguna hadal aan taa ka fogeyn buu leeyahay dadka calmaaniyada qaba wuxuu leeyahay dadkii madaxda ahaa ee muslimiinta madaxda u ahaa waxaa waajib ku ah inay maxkamad geeyaan oo lagu xukumo waxa shareecada ay keensanayso qofka marka dadka ugu yeera inay wax walba ka xoroobaan oo wax celinaya aanay jirin oo diinku aanu celin karin dadka qofkii waxaa dadka ugu yeera waa gaal buu leeyahay marka qofku waa xor marka laleeyahay waxaa laleeyahay ama iska duka ama ha dukan soon ama ha soomin zaka bix ama ha bixinin miyaa laleeyahay marka qofku wuxuu u inkiray buu leeyahay fardi faraa'idda islaamka ka mid ah ama faraa'idda dhammeed buu wada inkiraayaa zinadii buu banaynayaa waxaan maaragtay qowmuluudkii waxay samaynayaan buu banaynayaa khamradii buu banaynayaa qofku waxaasoo kale banneeya suu muslimku noqon karaa buu leeyahay marka waa in maarata maxkamad la soo taagaa buu leey shiiku qofkaas waa murtad kaafir ah waa in maxkamad la geeyaa buu leeyahay hadduu islaamka usoo noqdana waa alxamdulilah haddii kalena wuxuu leeyahay muslimka ha la dhaafiyo marka warkiis waa u dheeraa sheekh fawsaanna hadal un maaragtay sidaas oo kale oo cilmaaniyadu ku diidan yahay yaa maaragtay isagana laga soo arooriyey raallin ahaada waan inku dheereeyey kelmadeeda intaasaan kusoo koobayaa shiikh ayaan maaragtay ku wareejinayaa wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online